Guddoomiyaha Nebraska Pete Ricketts ayaa Isniintii ku dhawaaqay in gobolku dib u sii celinayo murayad hoos ah oo internetka ah si loola socdo kiisaska Covid-19 iyo isbitaalada. Nebraska ayaa hoos u dhigtay dashboard-kii hore ee Covid markii ku dhawaaqday xaaladda degdega ah ee coronavirus-ku uu dhacay soddonkii Juun. Go'aanka ayaa dillaaciyeen xogaan kala kulmay kuwa ku tiirsan bulshada daryeelka caafimaadka, kuwaas oo sheegay in xogta ay muhiim u tahay la dagaalanka masiibada. Ricketts wuxuu sheegay in mas'uuliyiinta gobolka ay dib u sii celinayso dashboard-ka maxaa yeelay isbitaalada Covid-19 ayaa kor u kacay toban boqolkiiba usbuucii hore. Wuxuu sheegay in mar kale hoos loo dhigi doono haddii boqolkiiba ay ku hooseeyo toban boqolkiiba. Waaxda caafimaadka South Dakota ayaa soo wareysa afar boqol afartan iyo lix xaaladood cusub oo ah Covid-19 iyo shan dhimasho tan iyo Jimcihii. Waqtigan xaadirka ah ee South Dakota, qiyaastii lixdan iyo sedax boqolkiiba dadka deegaanka ee jira toban iyo labo iyo wixii ka sarreeya ayaa qaatay ugu yaraan hal qiyaas tallaal coronavirus ah ku dhawaad konton iyo sideed boqolkiiba si buuxda ayaa la soo tallaalay. Macluumaadka ugu dambeeyay ee laga helay website-ka Iowa Coronavirus wuxuu muujinayay degmada Woodbury oo leh heerkii ugu sarreeyay ee cudurrada cusub ee Covid-19 ee Waqooyi Galbeed Iowa. Heerkii todoba maalmood ah waa toban iyo shan boqolkiiba, iyada oo afar boqol lixdan iyo afar xaaladood oo cusub laga jiro muddadaas. Madaxweynaha Joe Biden wuxuu fududeyn doonaa xayiraadaha safarka shisheeye ee Mareykankii laga bilaabo Noofembar, wuxuuna u ogolaan doonaa dadkii ajnabiga ah inay soo galaan waddanka haddii ay haystaan caddeen tallaal iyo tijaabada Covid-19 oo xun. Xeerarkan cusub waxay badaleen xannibaado badan oo ka horjeeda dadka aan u daallan ee joogay dalal gaar ah toban iyo afarkii maalmood la soo dhaafay, inay soo galaan Mareykanku. Waxay u ogolaan doontaa qoysaska iyo kuwa kale ee ku kala fogaanaya safarka toban iyo sideed bilood inay qorsheeyaan dib u mideen muddo dheer la sugay.